maanta maadaama shalay shirka xamar uu soo gabagaboobay lana sheegay maanta maadaama shalay shirka xamar uu soo gabagaboobay lana sheegay kuadkiisanaysa inay go-aamo soo saartay ee maanta baarlamaanka puntland inta ka joogtay shir isugu yimaadeen waxaana gudoominayay oo shirkaas hagayay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa la falanqeeyey arrimaha maaragtay doorashooyinka laba kun iyo tobanka sidii horey loo galay sooyaalka siyaasadeed ee horey u socday iyo go-aamadii horey looga gaaray four point five inaan lagu laaban ay gaartay ilaa heerka dastuurka lagu caddeeyo arrimahaas o dhan baa laisla soo qaaday saa darteed waxaa kasoo baxay go-aan ka kooban ama warsaxaafadeed ka kooban dhowr qodob waxaana ugu horeeyey ilaa toddoba qodob meelahaas waxaa ugu horeeya in golaha wakiilada puntland ay si buuxda u taageereyso heshiisyadii ka heshiisyadii soomaalida ay galeen garowe one iyo garowe two kuwaas oo si cad u qeexayay inaan dib wax loogu dooran nidaamka four point five ama afar dhibic shan